kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo qaabka ay u shaqayso xidhiirhka diblomaasiga ah ayaa ah mid ay wadaagaan dalalka caalamku waxaana uu kaalin muhiima ka qaataa isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta haddaba diblomaasiyadda iyo muhiimadda ay leedahay waxaa inoo sharaxaya danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen oo soomaaliya danjire uga soo noqday dalalka sacuudiga masar baxrayn urdun iiraan iyo jabuuti diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay waddan kasta ha ahaado waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha quwadda siyaasadda quwadda caskariga ah quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah dal kastoo adduunka jira shantaas quwadood ayuu leeyahay waxaana kamid a tan diblomaasiyado haddaad weydiinayso diblomaasiyad waxa weeye farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda dowlad kasta saad ogtahay siyaasaday leedahay iyo dana iyadoo gaara oy adduunka ka leedahay danahaas waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda si ay danaha adduunka aan ka leenahay ay u ugu soo dhamayso sida danta dawladdeena ay ku jirto diblomaasiyadda waa farsamada lagu fuliyo siyaasadda dawladda hadda shantii xoog qaran shantii quwadood oo qaranka u lahaa mid ka mid a weeye waa midda siyaasaddii dawladda dawladda siyaasad bay adduunka ka leedahay ama dal kasta ka leedahay safaaradan iyo safiirkan ay meesha u dirtay waxaa laga rabaa daltii aan ka lahayn dalkaas isaga ah oo iyaga loo diray inay noo soo dhameeyaan oo ay ay ay ay dhaq ka dhaqangeliyaan aragtideena siyaasadeed adduunka aan ka leenahay diblomaasiyada caalamiga eerar bay kala leedahay eerarkaasna waxa weeye hadee dawlado waaweyn oo dana badan lena waa jiraan dawlado dhexena waa jiraan kuwo muxuu ahaa adduunka saddexaad oo oo iska muxuu ahaa danahooda ay u badan tahayba dawladdaas inay safaaradda ay laga furay inay dana gaara ka leedahay baa jira marar badan xaalad siyaasadeed oo dalka haysata ayaa laga codsanaya safiirka laleeyahay arrintaas dawladda aad la joogto ka dhaadhici inay gacan nagu siiyaan ama ka dhaadhici xaaladaas jirta inay naga caawiyaan hadday xataa gacan nagu siinaynin inaysan naga hor imaanin baa la rabaa kol walba danta aan leenahay baa safiirka laga rabaa inuu dalka uu joogo ka dhaadhaxiyo inayna taageeraan haddii la waayo inaysan danta aan leenahay ka hor imaanin oo isanoola dagaalamin oo iska aamusaan markaad u n-ka hadda dhegeysata waxaad maqlaysaa intaasoo dala ogolaatay intaasaa ka aamus ka aamustayda iskama imaanin diblomaasiyadii dalka dantaas lahaa ayaa yidhi hadday dala taageerina naga aamusa kadibna way aamuseen diblomaasiyiinta ayaa iyagu ah howlwadeennada qabta shaqada diblomaasiga ah waxaana jira shuruudo asaasi ah oo looga baahan yahay qofka diblomaasiga ah waxaana shuruudahaasi iyo caqabadaha ka hor iman kara qofka diblomaasiga ah inoo faahfaahinaya danjire cabdikariim awcali oo ahaa danjirihii dowladda soomaaliya u joogay magaaladan washington ee caasimadda maraykanka diblomaasigu waxaa wey marka hore inuu tababaro qof aan tababarnayn diblomaasiyadda ma geli karo aqoondiisa inay dhisan tahay inuu jaamacad ka baxo inuu meesha uu tegahayo afka lagu hadlo ama lingua franca wax afka qalaad lagu yidhaah inuu yaqaano hada wixii ujeedadii gudbo karayso diblomaasigu shaqadiisaba ugu horeysa waxaa weye inuu ku qanciyo qof ajnabi ah danta dalkiisa marka waa inuu tababar dheer oo diblomaasiyadda qaataa sidii dowladdii kacaankii ay ahayd kacaankii barakeysnahan anugu leeyahay ee ahayd waxay ahayd waxaa jira iskuul diblomaasiyadda lagu iskuulka tababarka diblomaasiyadda jiray oo qofka la baro ugu yaraan uu sanad sanad iyo bar laba sano dhiganahayo kadibna markaas xirfadda loo xilsaaray ama hadduu yahay qunsuliyadda ama hadduu yahay diblomaasi caadi ah markaas saasaa loo bixi jiray marka iyadoo la kaashanayo dad khubaraa oo soomaali ah iyo ajnabiba marka dee daan si toosa uga jooga su-aasha waxaa weeye qofka diblomaasigu waa inuu u diyaarsan yahay inuu hanan karo waajibaadka diblomaasiyadda oo ah inuu ka shaqeeyo danaha dalkiisa horumarinna gaarsiiyo xagga dhaqaalaha waxbarashada iyo wixii lamid a waxyaabaha ugu soo ugu adag waxaa wey nambar weyn horta marka waa inuu dhaqanka barto waqtiga qaadanaysa inuu qofku la qabsado ama dhaqanka dalkaas uu barto waxyaabaha qofkaas laga rabana matelaya qarankiisii iyo ummadiisii haddee inuu mar walba iska ilaaliyo wax ansho xumo ah ama u keeni kara duldulaal ama mugdi u keeni kara ummadiisa iyo dadkiisa waxyaala marka ugu badan oo la soo kulmo waa inuu bartaa dhaqanka dalka si looga dhaqmo dhaqan socodka habkooda si ay u dhaqmaan waa laga maarmaan taasaa keeni iyo u badan runtii inuu aada u barto taasna wakti bay qaadanaysaa kulley qofku markuu meel tegahayo safaaraddu ka furan tahay dad unbaa kasii horreeya soomaaliya oo safaarada safaarada joogaaba dad civilian oo shacbi ah oo degan wadanka marka dadkaas unba de kolley yaa u noqon haya tilmaamaya hogaan marka waxyaabaha ugu wacdi badan dhihi karo way ka hor imaan karaan waxaa weye inuu barto habdhaqanka iyo dawladda uu la joogo inuu barto waxa sida siyaasaddaadu say u wajahan tahay hadday tahay hantwadaag hadday tahay reer galbeed hadday tahay dhexdhexaad ama dawladaha la yidhaaho dhexdhexaadka ah marka inuu barto oo markaa waafajiyo si uu u qanciyo dalkaas ama dadka uu la kulmahay rabitaanka iyo ujeedada dadkiisa iyo dowladdiisa
xidhiidhka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ayaa waxaa haga sharciyo muhiim ah waxaana inoo faahfaahinaya danjire cali saciid fiqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midooda yurub ee brussels horta heshiisyada ugu muhiimsan ee diplomasi diblomaasiyiinta caalamka ay ku shaqeyso waxaa kamid ah heshiiska la yidhaahdo vienna convention vienna convention oo la saxiixay lixdan iyo kowdii kaa oo laakiin muddo ku ugu dhowaan maaragtay ugu yaraan boqol sano laga shaqeynayo ayaa wuxuu qabaa maaragtay habka ay dawladda martida loo yahay iyo safaaradda dadka dawladda kale wax soo dirsatay diblomaasiyiinta xuquuqdooda iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ka saaran dawladda martida loo yahay ayuu ka hadlaa waxyaaba waxaa kamid ah afar shey waxaa jira oo maaragtay aanan aan la jibin karin afartaa shey waxaa kamid ah in maaragtay safaaradii iyadoon amar la siinin safarka safiirka amarkan laga qaadan marka ama diblomaasi markaa weyn aan amar laga qaadan lasoo geli karin inay maaragtay mas-uuliyad ka saaran tahay dawladda martida loo yahay inay guryaha iyo dhismayaasha safaaradda ay ay aan la dhibaateenin waxaa kaloo kamid ah mataqaanaa in diblomaasiyiinta ay leeyihiin maaragtay xasaasiyad oo aan shaqadooda iyo hooshay wataan lagu faragasho karin waxaa kaloo ku jira in xiriirka iyo maisgaarsiinta dawladda safiirka meeshuu jooga iyo wadankiisa xiriirkiisa maaragtay isgaarsiinta in loo fududay sidaad ka warqabtid waxaa laga hadlaa diplomatic bag ama diplomatic porches boorsooyinkan oo warqadaha sensitiveka ah lagu diro oo safaaradaha ay diraan wadamadooda ay u diraan inaan la baarin ama kuwa loo soo diraa inaan la baarin iyo maaragtay in waxaasoo dhan markii laga tago haddana ay jiraan maaragtay dawladihii iyaga naftooda la siiyey fursad ah maaragtay in aysan mataqaana ay yeelan karaan hab ay isaga celiyaan ninka haddii shaksiga oo diblomaadka dembiyada qaarkood uu galo magaratay iyo isaga naftooda ay dawladda xaq u leedahay inay ka dhigi karto persona non grata p n g ay siin karto ay dhigi karto ninkaan wadankeen ma joogi karo magaratay marka waxaa kaloo maaragtay muhiim ah iyadana maaragtay in safiirka wadankaa markaa jooga inuusan faragelin siyaasadeed ku samayn karin maaragtay wadanka uu ka shaqeeyo sidaas darteed iidna ay ka reeban tahay horta waxaa muhiim u ah arrintaa markaan soo qaado waxaa muhiim ah beryahan soomaalida markay sheekaystaan waxay waxaad maqlaysaa ingiriiski baa yiri soomaaliya saasal ingiriiska ka hor imaaday iyo waxaa ka hor imaaday maraykan baa faragashtay iyo waxaas nin faragashan karo arrimaha dawlad sovereign ah safiir wadankaa u fadhiyo oo wadanka soomaaliya u fadhiyo faragashan karo arrimaha soomaaliya ma jiro marka sidaas darteed waxa waaye waxaa ka hor imaanayo maaragtay convention vienna convention oo u diidan in safiir fadhiyo wadanka soomaaliya ama wadan kastoo fadhiyo inuu faragelin siyaasadeed ee gudaha wadankaas uu ku sameeyo inta badan safaaradaha ayaa leh habmaamul ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira shaqooyin joogto ah oo ay safaaraduhu qabtaan sida uu faahfaahinayo danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen safaaraddu marka ugu horeysa xajmiga ay leedahay waxay ku xiran tahay imkaaniyaadka dawladda safaaradaha qaar waa badan yahay dadka jooga qaarna dadka jooga waa yaryahay for example meesha waxaa ugu muhiimsan minimum safaaradda afar qof inay joogto safiirka la taliyaha safiirka oo la yidhaha consular xogeeye koobaad xogeeye labaad oo xisaabiyan ah afartaas qof haddii la helo dadka intiisa kale local staff ay noqon karaan oo dad dalkaas la jooga laga qortay haddii la aamini karo wey laakiin innaga mar mararka ka mid a waa la mamnuucay inuu qof ajnabiga safaaradda ka shaqeeyo dadka local staff baa xataa waxaa laga diri jiray dalka shaqada laba weji bay leedahay maalintii la qabto mid wixii dawladdeena ay soo weydiisay oo laga jawaabo loo loo waramo iyo wixii adduunka ka yimid oo dawladdeena u socda oo dawladdeena loo gudbiyo boosh diblomaasi waxa la yidhaha baa jira xaqiiba diblomaasiya xaqiibadaas waxaa lagu ridaa wixii ka yimaada adduunka oo dawladdeena u socda dalal waxaa jira dawladdeena dalkeenna ama dalkooda aanan safiir ku lahayn wixii dawladdeena ay u dirayaan waxay kusoo hagaajiyaan safaaraddii ugu dhow safaaraddaas markay wixii ku yimaadeen waa inaad dawladdii gaad oo booshkii la diraa ma wiigii hal mar ama laba mar ama labadii wiigba mar waa inay dawladda aad u gudbisaa intaas waxaa weheliya wixii warbixin oo dalka aad joogto la xiriira inaad dalkeedna u gudbisaa lagaa rabaa kasokow xidhiidhka labageysoodka ah ee laba dal u dhexeeya waxaa jira ururo ay ku bahoobeen dalalka caalamku sida midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay qaabka haddaba ay diblomaasiyiinta hay-adahaasi ka shaqeeya u howlgalaan waxaa inoo macnaynaya danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midowda yurub ee brussels runtii horta maaragtay haddii ay waxaa jira wax la yidhahdo bilateralism iyo multilateralism markaa fiirisid bilateralism waxa waaye waxaa labada dawladood laba dawladooda ka dhexayso oo heshiis ay wada galaan multilateralism had markaa soo qaada e u da oo kale e u da markuas urur ahaan ayaa horta waxa waye xuquuq baa jirta waxaa la qoraaya ninka waa inuu mataqaana wadanka waa inuu juqraafi ahaan ku yaala maaragtay wadanka yurub dadka ku biiraayo maaragtay kubiiridooda iyaga waa iyaga maaragtay shuruudihii ay ku biiraayan waa inay fuliyaan markii ay fuliyaan kadib e u da xiriirka ay la leedahay africa oo kale markaan soo qaadno marka waxaa waa dad diblomaasiya safaaraday kuleeyihiin marka danaha e u da ayay mataqaana ay fulinayaan ma safaaraday kuleeyihiin mar safaaradihii kama duuna markana hooshooda kuwa safaaradaha dawladaha ka halka keliya ah u n ka markaa soo qaata sidaasoo kale u n ka waxa waaye charterka u n ka markii second world war kadib la saxiixay ayaa waxa waaye dadkii dawladihii waxaa laga codsaday inay member ka noqdaan inkastoo ay maaragtay shan dawladood oo maaragtay ugu waaweyn hadda meesha ay dominate gareeyaan oo ay noqdeen kuwa maaragtay security councilka oo permanent u joogo ee veto power leh markii laga saaro laakiin waxaa loo ujeedada loo abuuri waxay tahay meel ay goob dadkii ay ku wada sheekaystaan marka iyaga naftooda waxay leeyihin mataqaanaa waxay leeyihin hay-ado fara badan u n d p baa jirta waxaa jirta mataqaanaa unesco unicef marka hay-adaha qaarkood sida mataqaana world organization faw maaragtay w h o mar kuwaasoo dhan waxaa loo xisaabaa iyaga naftooda dad meesha joogo diblomaasiyiin oo kale inkastoo heerka diblomaasiyadda uusan wadamada qaarkood madaxweyne ma qaabilaayo maaragtay waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda war warqadahooda ay geysanaayeen meeshaas accreditationkas wakiilamadooda lagu siinaya laakiin kan oo maaragtay dawlad soo dirsatay accreditationkiis ogolaashihiisa wixiisoo dhan maaragtay waa in wasaaradda arrimaha dibadda maraa dawladda annaga had for example soomaaliya waa in xafiiska madaxweynaha laga soo approve garaya allaha ninkaas waxa waaye waan ogolaanay inuu meesha yimaado u ka shaqeeyo marka waa xiriir oo soo jireen ah nidaam leh ay dawladaha adduunka ku dhaqmaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku wada shaqeeyaan shaqada ay safaaraduhu qabtaan ayaa waxaa mararka qaar lagu tilmaamaa in ay ku lamaan yihiin howlo dhinaca sirdoonka ah iyo xog ururinta sida uu tilmaamayo danjiri cabdikariim aw cali safaaraduhu actually waxa weye dhaqankoodu waa sirdoon qarsoon sirdoonka macnaa marka danka dalkaaga ka shaqaynayso de waa inaad xogtii dawladda ogaata marka taa laftigeedaa sir ah laakiin haddee si qaawan uma suubin kartid badanaa dawladuhu waxay suubiyaan dadka lasoo dirahayo ama ha noqdaan qonsuliyadaha ama ha noqdaan dadka diblomaasiyiinta magacyo waxay ku wadaan diblomaasi ah oo iska banayn oo afka qalaad lagu yidhaha amase aan loo u qeexnayn in la yidhaaho waxaa weye qofkaasi waa jaajuus hase ahaatee waxaa lagu soo magacaabayaa xogeyaha koowaad ama xogeyaha labaad ama qunsulka koowaad ama qunsulka labaad laakiin hoos waxaa laga yaaba inuu ka yahay qof mukhaabaraada oo lasoo siiyo diplomatic passport marka diplomatic wax loo siinayo caawa wuxuu kabargaraynayaa in la qof inta soo dirto ma dhihi kartid safaaradu ka yuu yuu ka tirsan yahay waana jaasuus ma oran kartide waa inaad marka usoo huwisaa shati ah inuu yahay diplomacy dawladaha aada la joogtana ayaguna waxay leeyihin waxa la yidhaha counter espionage way og yihiin dadka lasoo dirahay profilekooda iyo waxooda wax iyo marka dabagal baa lagu sibila marka dawladuhu dee waa waa is og yihiin jaajuusnimadooda inay jirto sababto markaa dan dal ka shaqaynayso waxay kula golaysaa meelaha adeega oo siyaasaddu diblomaasiyaddu ayna ogoleyn marka dee inaad qaraysaa waa laga mamaan marka way jirtaa dad badan oo soo siiyo baasabaro iyagoon ahayn waxa ay sheeganahayaan oo isku qarinahaya ama huwanahaya xasaanada diblomaasiga yaa dad saaxiibay la subsadaan jaamacadahay tagaan instituushinada academiga oo think tank waxaa la yidhahda dadka fakera ururada fakera ayay u tagaan waxay ka qayb galaan shirar dadka ay baranahayaan bay ka helaan marka meelo badan baa laga helaa oo kuwa qaabilsan militariguna si military kuwaas laftigooda aad baa loo ilaaliya haddana way raadinahayaan inay helaan hanta military oo siyaasadeed midda midda militariga midda siyaasadeed marka dad kakol dadka muwadinka dalkaa degan unbaa informationka laga heli karaa inkastoo hadda horumar weyn la gaaray wax walba lagu sugi high tag ay yihiin oo hawadaba laga qabsanayo informationka haddana laakiin waa laisku wadaa waxa wax jira waxa la yidhaaho human asset qofka bani aadamka oo intelligence ugu fiican waxa waye midka qofka bani aadamka uu kuu sheega xogaalka ama ha noqoto documentary ama ha noqoto signal intelligence waxaa afka qalaad lagu yidhaaha oo ku saabsan xiriirka communicationka u dhexeeya dadka waddanka jooga marka hablo badan baa lagu qabtaa arrimahaas ayaga
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu hidin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo